wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa dowlad goboleedka galmudug shariif cabdino barre ayaa magaalada dhowsa marreebo tababar ugu soo xiray siddeetan xubnood oo isugu jira haween iyo dhallinyarada magaalada oo la tababaray xirfadaha soolarka ku shaqeeya tamarta qoraxda wasiir shariif ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku tala jirto sidii bulshada u gaarsi lahayeen xirfadaha gacanta si looga maarmo ku tiirsanaanta hay-adaha iyo qolyaha kale waxbixiya tababarkan oo socda muddo bil ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ugu talagashay in sare loogu qaado xirfadaha gacanta ee muhiim u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug dhanka kale shaqo abuurna u noqonaysa dadka reer galmudug iyo in laga wacyigeliyo xaalufinta dhirta dabawaarkan wasiirka wasaaradda xanaan dhirta dowlad goboleed galmudug shariicda nubarre oo ka hadlayay xiritaanka tababarka isaguna sheegay tababarkan uu wax weyn ka bedelayo xirfadaha gacanta dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan ku reer galmudug tababarku wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa shaqo abuur ee loo abuurayo dhallinyarada ee caasimadda galmudug iyo barista xifradda ay ku shaqaysan lahaayeen oo ka koobneed sida soolarka loo rakibo cilad bixintiisa iyo sidii tamarta looga faa'iidaysan lahaa runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka caasimadda galmudug oo noo soo xulay dad dhallinyaraa oo u diyaarsan inay iyaguna wax faa'iidaan bulshadana wax u faa'iideeyaan wax caqabadana aysan ka imaan oo macallimiintu aysan la soo wadaagin inta tababarkaas socday keliya inay u diyaarsanaayeen inay ayaguna wax bartaan macallimiintooda ixtiraamaan fursaddaasna ay dadkan ugu faaida iyaguna ka faa'iidaystaan waxaan tababarkii maanta muddada halkaasuu nagu xiran yahay waxaa qof walbaaba uu meeshaan ka qaadan doona haddii ilaaha idmo qalabkii lagu talagalay oo tuulka iyo soolarka iyo bakteriga iyo faktorka ka koobnaa qof walbaaba uu leeyahay qof qof uu daran yahay ma lahan insha allah qof walbaabana waxaan waa lagu kontarooli doonaaho wasaaraddu iyo dowladda hooseba guryihiina aan ku imaan doonaa iyo maharadaha aad diga doontaan inaad meelta laysaga tiiriyey iyo inaad adiguna ka faa'iideen bulshadiina uga faa'idaysteen haddaa maanta guri la geeyo oo muxuu cadceeddaas soolarkaas guriga la saaro faa'iidada adinkuna waa kale waxaa laga yahay qof kale ee miskiin oo daris ilaa koronto haysan inaad telefoonka u dabaysaan laakiin dadku inay beera tabcdaan inay xirfad bartaan inay aqoontii kala bartaan ay u diyaarsan yihiin marka wixii nagula ogaa waa ka soo tagnay maanta adinku bilaaw uma tiidin dad badan aan ka horreeyey adinkuna waxaan rabnaa in la yidhaha reer galmudug waxay isugu tageen horumarin nabadgelyo walaalnimo iyo waxwada qabsi ay u tallaabsadeen tababarkan waxaa shakaashaday wasaaradda xanaanaha xoolaha dowlad goboleed galmudug iyo hay-adda tafdildin oo ka shaqaynaya sidii kor loogu qaado xirfadaha gacanta dhallinyarada soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug si looga marmo waxyaabaha dhibaatada ku ah deegaanka sida nadaab guurka lagu hayo dhirta taasoo qayb ka qaadanaysa in dhallinyarada ay ka faa'iidaystaan xirfadihii la baray oo shaqabuur noqon karta